من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين waxaan ku soo dhex jirnay suuratu huud qaybtii qisooyinka rususha qaar ka mida ka hadlaysay ayaan kusoo dhex jirnay waxaan si gooniya ugu soo dhex jirnay qisadii nabiyulaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxa uu darsigeenu caawa ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo koowaad qisadii baan marka dhexda kaga soo jirnay iyada oo allah subxaana wa tacaala amarkiisii yimid dhulkiina uu biyihii biyo ka burqaday nabiyulaahi nuuxna lagu yidhi labadii sinfiba laba ka saar iyo dadkaaga ciddii qowlka alla u hormaray mooyaane dushiisa ku hormaray mooye iyo dadka muminiinta sidoo kale wax yar inay rumeeyeenoo in badan ayna rumayninna waa laynoo sheegay biyihii markay marka soo burqadeen oo weliba ay gaadheen yani xad aan la tasawuri karin inaa lamaa aa almaau xamalnaakum fi ljaariya alla subxana watacala waa kaodhanaya yani waxaa laga cabiray yani xadgudub biyihii markay aada xadda u tilaabeen xad walboo la sawiran karo ayay gudbeen marka ayaa alla subxaana watacaala marka wuxuu ku badbaadinayaa nabiyulaahi nuux iyo dadkii inay badbaadaan loogu talagalay doontiiba marka ku badbaadaya waqaala wuxu uhi nabiyulaahi nuux irkabuu fuula fiihaa doonta dhexeeda fuula bismi illaahi qaa'iliina xaal aada leedihiin bismi illaahi magaca ilaahi ayuu mujraa ayuu majareehaa yani waktigay ayuu ahaaday socodkeedu wa mursaahaa iyo istaaggeeduba ina rabbii rabbigeena lakafuurun waa midkii dembi dhaafooy raxiimun oo naxariis wahiya rakibuu way fuuleen wasaaruu way socdeen walxaal hiya iyadu tajrii ay la socoto doontii bihim iyaga fii mawjin hir bay la socotaa hirkaasoo kaljibaali buuraha oo kale ah wanaadaa wuu dhawaaqay markaa nuuxu nuux ibnahu wiilkiisii buu dhawaaqay calayhi salaam nuuxna nbigiisii wuxuu udhawaaqay nebi nuuxna wiilkiisiibuu udhawaaqay wa kaana wuxuu ahaa wiilkuna fii maczilin meel durugsan buu joogay yaa bunaya qaa'ilan xaal uu leeyahay buu wiilka u dhawaaqay yaa bunaya igaarkaygiyow wiilkaygiyow irkab soo fuul macanaa la jirankanaga walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada la jirankooda ha noqonino gaalada ha ku hadhina doonta nala soo fuul macnaha nabiyulaahi nuux calayhi salaam waxa uu ku yidhi dadki intii la yidhi doonta ku badbaadi ayuu intuu xulay buu yidhi doonta fuula markaad fuulaysaanna magaca ilaahay qabsada bismi illaahi mujreehaa ama majreehaa wa mursaaha magaca ilaahay ku fuula macnaha sidaas weyaan yacni magaca alla qabsada markay socoto iyo markay taagan tahay istaagtaba ama meehe socodkeeda iyo istaaggeedaba magaca rabbi subxaana wa tacaala ku fuula macna adiga bismi illaahi intaad tidhahdaan oo magaca rabbi qabsataan ood cuskataan doontii fuula sidaas weeyaan meel kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay in ay ilaahay mahad u celiyaan doonta markay dusheeda fuulaan faida stawayta anta waman macaka cala lfulki faqul ilxamdu lilahi aladii najana min alqwmi alaalimiin waqul rabbi anzilnii munzlan mubaarakan waanta khayru lmunzaliin sidaas way macna ilaahay u mahad celi markaad adigii inta doonta fuulaysaba aad doonta dusheeda ku ekaataan rabbigaa u mahad celi subxaana watacaala marka alxamdu lilaahi iyo magaca rabbi subxaana watacaala iyo yani marka wax la fuulayo gaadiid la fuulayaay in rabbi la xuso subxaana watacaala oo loo mahad celiyaay waxay ku sugan tahay qur-aankana waa ku sugan tahay sunada nabigana waa ku sugan tahay salawatullah wasalaamu calayh yani xagga waxaan ugu tegi doonaa hadii alla yidhaahdo wladii khalaqa alazwaaja kullaha wajacala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun litastawuu calaa uhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayhi wataquluu subxaana aladii sahara lana hada wama kunna lahu muqriniin sidaasaa macnaha waxa wey subxaana aladii sahara lana hada wama kunna lahu muqriniin yani waxaa nasahan allaha noo sakhiray midan oo noo leeliyey awoodna maanaan u heleen aanu ku leeliyano oo aanu ku sakiranno macnaha nebiguna salawatullah wasalaamu calayhi markuu fuulayo oo uu yani gaadiidka fuulo duca dheer buu nebigu ku ducaysan jiray salawatullah waslamu calayh marka si oo kaleeta wey magaca rabbi subxaana wa tacaala ayay ku socon magaca rabbi baynu ku istaagi rabbina subxaana wa tacaala waa midkii dembi dhaafo wey addoommadiisa u dambi dhaafo u naxariis halkan halaag baa socda maxaa naxariista iyo dembi dhaafka loo keenay waa goodi iyo rajogelin waay qur-aanka qaabkaas mar waa goodi oo dhanka rabbi subxaana watacaala ciqaabtiisa iyo halaaga ummadaha uuu geysanahaye iyo qadabkiisa laga warramay dhinacna waxaa laga warramay rabbi subxaana watacaala naxariistiisa iyo dulqaadkiisa iyo cafwigiisa addoommadiisa oo cafinayo macna doontii marka waa la fuulay wayna la socotay oo waa la dhaqaaqday markay dhaqaaqdayna qaabkay u socotay iyo wixii ka hor yimid baa laga warramaya waxay la socotay oy la dhex qaatay mawjaj ama hirar hirarkaas waaweynankooda iyo siday uga sarreeyaan biyaha aad moodaysa sidii buuro oo kaleta macna hirar intaa leegleeg ayay la jiidhay doontii yacni ilaahay subxaana wa tacaala ilaaladiisaynay ku socotay macnaha ilaalada rabbigay ku socotayoo rabbi baa waardiyeynahaya oo doontan dadaasiya dadka saaranba biyaha intaa la-eg ee dhulkii iyo meel walba qariyey doon macnaha iska mutawaadico sidaasoo kaleeta ah iskamayna xajisayna rabbi ilaaladii bay ku socotaa subxana watacaala wamalnaahu xamalnaahu calaa daati alwaaxin wadusurin tajri biacyunina jazaan liman kaana kufir ilahi subxana watacala waa ka odhanaya yacni waxay ku socotay ilaalada rabbi subxaana watacala oo allah ilaalinayay doontii nooc ahayd ee looxamaha iyo ka samaysaneed macnaha yani mismaarada ka samaysaneed marka alla ilaalinaya subxaana watacaala marka halkaas la marayo oo doontii inay xadhigga goosato oy dhaqaaqsada ay u taagan tahay ayaa nebiyulaahi nuux marka wiilkiisiibuu dhawaaqay wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyow meel fogna waa joogay markaas wa kaana fii maczilin maczilka waxaa la yidhahdaa meel yaro durugsano kaa baxsan meel ka yara durugsan buu joogay oo hadalkana uu ka maqlayo halkaasuu marka uga dhawaaqay wuxuu yidhi wiilkaygiiyow doonta soo fuul gaaladana ha ku hadhin oo gaalada la jirankooda ha noqonin doonta nala soo fuul buu ku yidhi macna marka wanaadaa nuuxun ibnahu wiilka uu nabiyulaahi nuux u yeedhanayo calayhi salaam waa wiil uu dhalay wey sidaasaa raajix wiil uu dhalay oo isagu uu dhalay inuu yahay baa raajix laakiin gaal ahaa oo gaalnimo ku dhintay doontana ilaahay subxaana wa tacaala uguma talagelinba gaal inay badbaadiso gaaladu waa dadka la doonayo in la cidhig tiro oo waxba ayna ka hadhin sidaa daraaddeed maadaama uu gaal ahaa inuu halaagsamaa rabbi subxaana watacaala uu qadaray waa qolyihii laga soo reebay wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi lqwl ilaa man sabaqa calayhi lqowl halkaasu saw galay macna marka sidaasaana raajixa mufasiriintu say u badan yihiinna waxay leeyihiin oy qabaan inuu wiilkiisii oo isagu uu dhalay inuu yahay mucdam mufasiriin halkaasay marayaan waxaana daliilu ah wanaadaa nuuxun ibnahu iyo yaa bunaya ereyooyinka oo wiilkaygiiyo iyo wiilkiisiibuu u dhawaaqayow waxay ku tusayaan wiilkiisii oo dhalay inuu yahay macna qaar mufasiriinta ka mida waana ra'yi aada loo radiye yaa waxay leeyihiin wiilka ma dhalin nabiyulaahi nuux ee wuxuu ahaa islaamtiisa islaamtiisaa intay zinaysatay yay qaaday macna sidaa daraaddeed ibnu zaniyu ahaayo ilmo garacuba ahaabay yidhahdaan macna sidaa waxaa qaba mufasiriinta qaar ka mi mufasiriintii slka xataa qaar ka mida ku tegey xasanubasri iyo ragli baa ku tegey man waxay daliishanayaan oo uleeyihiin waxaa la odhan doonaa inahu laysa min ahlika inahu camalun ayru saalixin baa la odhan doonaa waa camalaan fiicnayn buu ahaa marka camalun ayru saalixinta ayay waxay leeyihiin macnaha yani camal fiican markiisa horeba camal aan fiicnayn buu ku yimid oo zina ah ehelka nabiyulaahi muusa inuusan ka mid nabiyulaahi nuux ka mid ahayna laysa min ahlika kutusasal waxaa kaloo u daliishanaya yani darab allahu maala liladiina kafaruu mraata nuuxin wamraata luuqin kaanataa taxta cabdayni saalixayni fakhanataahuma khiyaana awjiya weyaan bay leeyi khiyaana zawjiya weyaano way gogol dhaaftay oo ninkeediibay gogol dhaaftayo gogoshiisiibay macnaha waxaway ilmo kale ku qaaday khiyaanadan laga wadana middaa weyaan bay leeyihiino wiilkan kadaasi marka nin kaleetay ka urqaadeen mooyaane nabiyulahi nuux ma dhalin sidaasay mufasiriinta qaar ka mida leeyihin laakiin waa ra'yi aad loo radiye wey macna aadna runtii waxa loo durkiyey oo aan saxiixan wiilkiisii wey nabiyulahi nuux maxaa yeelay alla subxaana wa tacaala yacni waa ka qiira badan yahay inuu ka suurtageliyo nebi haweentii inay zina ka dhacdo rabbi intaa waa ka qiira badan yahay subxaana wa tacaala yani sidaana waxaa odhanaya cabdulahi bn cabaas waxa uu leeyahay maa fajarat imraatu nabiyin qatu buu leeyahy weligeed haweeney uu nebi qabaay weligeed zina kuma dhicin bu man khiyaanadan aayaddu ka warramaysana qaab kaley noqon karta qaabo badan baa laysu khiyaami karaa sir uu ka ogaa inay bixiso ficlan say samayn jirta weyaan baa laleeyahay sirta uu ka og yahay bay bixin jirtay oo dadka gaalada ah bay la shaqayn jirtay khayaanada taasaa laga waday khayaana zawjiya ma ah iyo khayaanadii guriga maaha macnaha sidaasa macnaha loo badanya maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala nabigeenna salawatulli wasalaamu aleyh waa u tegi doonaa fii suurati waxaan utegi doonaa fii suurati nuur markii ay qolyihii ku sheegeen nebiga xaaskiisa caaisha radi allahu canha inay zinaysato nin nini ka zinaysay imsa aayadood baa kusoo degay aad buu alla subxaana wa tacaala arintaa ugu canaantay dadkii sheegay iyo muslimiintii guud ahaanba warkaasi dhexooda ku faafay qaarkii ka qayb qaatay ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum halkaa inta laga dabagalay baa lagu dheeraaday yani keliyata tuhmo loo soo jeediyey gurigii nebiga salawatullah wasalaamu caleyh dhacdo iyadoo tuhmadaasi xaqiiqo noqotay maxaad u malanaysaa marka rabbi subxaana wa tacaala intaa waa ka qiiro badan yahay haweenka nebiyaduna arrimahaasi kama dhacdo sidaa cabdullahi bn cabaas u leey man ra'yigaasi marka in la ogaado inuusan saxiixayn ubaanu sheegnay man waqaala wuxu uhi nabiyulaahi nuux calayhi salaam irkabuu fuula fiihaa doonta dhexeeda fuula bismi illaah qaa'iliina xaal aad leedihiin bismi illaah magaca ilaah ayaan macnaha idinkoo ku dhawaaqaya majreehaa waqta jaryiha marka ay socoto wa mursaahaa waqta rusuwiha iyo marka ay istaagtaba waa marka macnaha laga dhigo majreeha wa mursaaha ismu makaan ismu zamaan laga dhigo w man marka ay socoto iyo marka ay istaagto taagan tahayba magaca ilaha idinkoo ku dhawaaqaya fuula man sidaasi waa macno waxaa kaloo iyadana la dhihi karaa majreeha wa mursaaha masaadir waa laga dhihi karaa oo bismi illaahi qaa'iliina xaal aad leedihiin bismi illaahi magaca ilaahay idinkoo ku dhawaaqaya bismi illaahi magaca ilaahay buu ahaaday majreeha socodkeedu iyo wa mursaaha yani istaaga ay istaagtaa man mursaaga waxaa ladhahdaa arusugu waxaa ladhahdaa muntaha sayriha socodkay haysay markay dhammayso istaagto ayaa macnaha rusuwiga ladhada mana maraakiibta iyo doontaana loo isticmaala ina rabbii rabbigay laafuurun waa midkii dembi dhaafo wey raxiimun oo naxariis wahiya tajri waxay ku cadfan tahay jumlo meesha laga fahmayo farakibuu way fuuleen wa saaruu waa socdeen walxaal ayay socdeen hiya iyadu tajri ay la socoto bihim iyaga fii mawjin hir dhexdiibay la socotaa hirkaasoo kal jibaali buuraha oo kale ah yacni sida uu biyaha uga taagan yahay uga baxsan yahay buur dhulka dushiisa saaran oo kalead moodaa macna yacni hiradu waa weyn weeyaan maxaa yeelay biyaha aada u fara badan kullamaa ay biyuhu bataan dabayluhuna ku dhacaanna hirad waaweyn baa macnaha ka istaagay wanaadaa wuu dhawaaqay nuuxu nuux ibnahu wiilkiisii ayuu u dhawaaqay wa kaana wuxuu ahaa wiilkaasina fii macsilin meel durugsan buu joogay meel fog oo nabiyulaahi nuux iyo doonta ka yara durugsan buu markaa joogay wuxuu ku yidhi qaa'ilan xaal uu leeyahay buu u dhawaaqay yaa bunaya wiilkaygiiow irkab fuul macanaa la jirankanaga yani nala soo ful waay walaa takun hana ahaanin macal kaafiriina gaalada la jirankooda ha ahaanin waxaa isweydiin leh nabiyulaahi nuux waa kii ila habaarsamay ee ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala in uusan gaal adduunka kaga tegin wax gaal oo socda haddana wiilkiisii oo gaal uu leeyahay doonta soo fuulo nala soo raac maxay ku dhacday marka waxaa la leeyahay ibnu kaiir siduu leeyahay wiilka uguma yeedhahayo adoo gaal ah doonta soo raac way ku badbaadina ma lehe waxa uu leeyahay kaalayo ilaahay intaad rumayso markaa kadibna doonta lala raaco sidaas way macna oo aliimaan iyo inuu doonta la raaco labadaas macnaa isku dar leeyahay sidaas weeyaan qolyo kaleetuna waxyaalo kale sheegsheegayaanoo mufasiriinta ka mid a laakiin ra'yigaasa ugu fiican iska qaadan qaala saawi ilaa jabadin yacsimuuna min alma qaala laa caasima alyawma min amri illaahi ila man raxim waxaala baynahuma almawju fakana min almuqraqiin qaala wuxuui wiilkii arinta caadi buu moodaya sa'aawi waan u dulmi doonaa ilaa jabalin buur xaggeedaan u dulmi jabalkaasoo buurtaasoo yacsimunii i ilaalisa min almaai biyaha iga ilaalisa buur dheer baan fuulio biyuhu ayna soo gaari karin halkaasaan kaga dhowrsan qaala wuxu uhi nabiylahi nuux laa caasima wax ilaaliya alyawma maanta min amri illaahi amarka alla xaggiisa ka ilaaliya wax ka ilaaliyaay mawjuudun mid jira ma ah buur iska dhaafe cid kale oo ilaahay amarkiisiiyo ciqaabtiisa cid ka ilaalin kartaay ma jirto ilaa laakiinse man raxima ciduu alla man raxima ciduu alla u naxariistaay fa huwa almacsuumu midkaa wey midka la ilaaliyey waxaala waxaa kala teeday baynahumaa dhexdooda nuux iyo wiilkii markiiba waxaa kala dhex galay almawju hirkiibaa kala dhex galay fa kaana wiilkii wuxuu noqday min almuqrafiina kuwa maanshuuday buu ka mid noqdayo biyuhu ay la tageenoo halaagsamay macnaha arinku caadi moodahayaayo biyo caadiyo wixii la aqoon jiray iyo daadadkii la garan jiray iyo fatahaadii horeyba loo yaqaanay oo kaluu moodi duufaano un intay waxoogaa kor soo kacaan kadibna iska laaban doona buuraha dheerdheerna aan gaadi doonin buu moodaya markaasaa wuxuu yihi buur dheer baan raadsano buurtaasaan fuuli halkaasana ku badbaadi doonaa iyadaasaan macnaha ku dhowrsan doonaa oo biyaha iga ilaali doonto ma soo gaari doonaa biyo nabiyulaahi nuux marka waa u sheega o wuxuu yidhi maanta ilaahay cadaabkiisaiyo halaagiisa wax ilaalin karto wax kaa ilaalin karaay ma uu jiro sidiisaba laakiin cidduu alla u naxariisto ruuxa unbaa macnaha ilaashoon oo macnaha waxa weyaan halaagaa ka samata baxay halaagaa waxa uun ka samata bixi cid uu alla u naxariistay ee halaaga rabbi cid uusan u naxariisanin cid ka hor istaagi karta ama ka ilaalin kartaay ma eg ama buur ha noqoto ama meel saraysa ha noqoto ama malag ha noqdo cid ka ilaalin kartaay ma jirto macnaha sidaas w hadalkii intii lahyeyba yani biyuhu durba sida ay macnaha kor ugu soo kaceen baad garan hadalkii intii lahayeyba waxaa markiiba kala teedoo kala dhex galay hirkii iyo biyihiibaa macnaha kala dhex galay wiilkiina halkaasuu ku qarqoomayo ku halaagsamay wiilkii nabiyulahi nuuxuu dhalay calayhi salaam qaala wuxuu ihi sa'aawi waan dulmi ilaa jabalin buur intii ka abaan u dulmi buurtaasoo yacsimunuu i ilaalinaya min almaai biyaha iga dhowraya qaala wuxu uhi nabiylahi nuux laa caaima laa caasimadaas laba macnaa lagu fasiri karaa caasim bimacnaa aacil bimacnaa mafcuul aacil bimacnaa mafcuul waa laga dhigi karaa istinaha markaa ilaa man raxima ah muttasil buu noqonaya hadalkuna sidanuu noqon marka qaala wuxuu ihi laa caaima laa macsuuma mid la ilaalini ma jiro alyawma maanta min amri illaah amarka alle iyo halaagiisa mid laga ilaalini ma jiro ilaa man raxima ciduu alla u naxariistay mooyaane cid kaloo laga ilaalin karoo laga dhawri karo oo laga celin karaayo ma jiro ciduu ilaahay u naxariista mooyaane subxana wa tacaala oo caasimkofaacilko bimacnaa mafcuul bay markaa noqonaysa waxaa kaloo banaan in la yidhahda laa caasima sideeda lagu wado oo yani ismigaa faacil ay noqoto ilaadu markaa istitnuhu munqaic buu noqonayaayo laakiin baa marka laga dhigaya hadalkuna sida soo socotu noqonaya qaala wuxuu ihi nabiylahi nuux laa caasima wax ilaaliya alyawma maanta min amri illaahi amarka ilaahay ka ilaaliyo oo ciduun ka dhowraaye mawjuudun horta mid jira ma aha wax ilaahay amarkiisa iyo halaagiisa ilaalin karaayo ma jiro ilaa laakiinse man raxima ciduu alla u naxariistaaye fahuwa almacsuumu kaasaa macnaha waxa wey samata bixi kaa wey midka la dhowray un oo macnaha ka samata baxaya halaaga iyo amarka rabbi subxaana wa tacaala waxaalo waxaa kala teeday baynahumaa dhexdooda almawju hirkiibaa kala teeday oo markiiba kala dhex galay fa kaana wuxuu noqday wiilkii marka min almuqraqiina kuwa maanshooday oo halaagsanay uu ka mid noqdayo gaalnimu ku dhintay marka وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل وحليل markii la gebagabeeyey oo wax alla wixii arada dusheeda ku noolaa oo noolo ahaa ay dhammaadeen nebiyulaahi nuux iyo intii doonta saareen keliya ay soo adhay ujeedadii la rabayna la gaadhay ayaa markaa arintii la xalinaya biyihii baa la kala dejinayaa dhulkiibaa waxaa la doonayaa marka in macnaha waxa weyaan loo qaawiyo nabiyulaahi nuux iyo dadkii doonta la socday inay dib ugu soo laabtaan macna ila waa ka maqan yihiinoo biyaha dushooday jiraan siday ugu soo laaban lahayn baa marka laga shaqayno biyihii baa macnaha la kala celinaya waqiila waxaa layihi yaa ardu dhulay ablicii liq maaki biyahaagii liq biyihii markii horeba kaa yimid eed soo saartay dib u liq wayaa samaau samoy aqlicii jooji biyaha aqlic bimacnaa amsiki wey biyaha joojiyo roobka aad daynayso intaa ku daa waqiida almaau biyihii baa la dhimay waqiida waxaa la dhimay almaau biyihii baa la dhimay waqudiya waa la xugmiye almru arinkiina waa la xugmiye oo faraha lagala baxay macnaha waa laga faaruqay wastawat way ekaatay doontii cala ljuudiyi buurta juudi la yidhaahdo dushiisa ayay ku ekaatay ku caga dhigatay wa qiila waxaa la yidhi bucdan buciduu waa la fogeeyey bucdan fogeyn baa min raxmat illahi ilahay naxariista yidhise laga fogeeyey lilqowmi aalimiina qoladii gaalada ahaayee ilaahay yani lafahooda dulmiyey qoladii dulmiga ku kacay bucdi ha ku dhaco naxariista rabbi ha laga fogeeyo sidaasaa la yidhi macna macnaheedu waxa weeye waa la kala xaliyey oo biyihii meeshii yani ka kormaray wax walba ka saramaray ilaahay subxaana watacaala dhulkii buu amar siiyeyo wuxuu yidhi biyahaaga dib u liq samadii biyaha waday ee roobka daynaysana waxaa la yidhi joojiyo intaa ku ekee baa layidhi biyihii marka waa nusqaadeenoo waa isdhimeen oo waa la dhimayo waa yaraadeen macna markay yaraadeen arinkii la doonahayeyna la xugmiyey oo gaalada in la cidhib jiro xididada loo siibaa arinkaana la xugmiyey ayay marka doontii soo caga dhigatay waxayna ku cagadhigatay ku degtay buurta juudi la yidhaahdo ardulmusil bay ku taallaa qorna arduljasiiray leeyihiin adigu meelahaa buur ku taalla ayay ku caga dhigatay markay caga dhigatayna lacnad iyo naxariista rabbi oo laga dayriyo oo laga fogeeyo ayaa waxaa laga dabakeeyey dadkii meeshaa ku halaagsan naxariista ilaahay oo laga fogaado ha idinka daba tagto qolyaha daalimiinta ha ku dhacdo saasaa loo abaaray macna waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulay ablicii liq maaki biyahaaga liq yani iblaaca waaa la ibtilaaca waxaa la yidhahdaa bahaa-imtiiya inta badan loo isticmaalaaye shayga jurmigale markii intaad afageliso aad liqdaa loo isticmaalaa haaliban waxay yidhahdaan looma isticmaalo biyaha iyo waxyaalaha saailka looma isticmaal man waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulay ablicii liq maaki biyahaaga liq wayaa samaau samoyna alici ay amsiki go man yani go roobka aad biyaha aad soo daynayso joojiyo go waqiida waa la dhibay almaau biyihii oo meeshay joogeen bay hoos uga soo kaceeno hoos bay u degeen waqudiya waa la xugmiyey alamru arinkiina waa la xugmiyey oo meeshii la rabay baa la gaadhay oo alla subxaana watacaala wuxuu xugmiyey halaagii qolyahaasi waa laga baxay wastawat way ekaatay doontii yani istiwaaga waxaa la yidhahdaa waxay ka saramartay oo dul degtay cala aljuudiyi buurta juudi la yidhaahdo dushiisa ayay macnaha ku ekaatay caga dhigatay waqiila waxaa la yidhi markaa bucdan fogaansho naxariista ilaahay laga fogaadaay lilqawmi ha u sugnaato qoladii aaalimiina ee aalimiinta waa habaar wey bucdan ay buciduu hala fogeeyo bucdan fogeyn hala fogeeyo qolyahaasi min raxmat illaah bucdigaasoo lilqawmi u sugnaaday alaalimiina ee aalimiinta dadka aalimiinta naxariista rabbi subxaana watacaala ha laga durkiyo ha laga fogeeyo sidaasaa layidhi macna cidda dhahaysaay ama waa dadkii muminiinta ama waa malaaigtii ama waa rabbi subxaana watacaala habaarka macnaha jihooyinkaasoo dhan ayuu ka imaan karay wanaadaa nuuxun rabbahu faqaala rabbii ina bnii min ahlii waina wacdaka alxaqu waanta axkamu alxaakimiin markii arinku saa u dhacay wiilkii nabiylahi nuuxna meeshaa ku galay ayaa wuxuu weydiinaya rabbi subxaana watacaala su-aal buu marka weydiinaya wanaadaa wuu dhawaaqay nuuxu nuux rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay faqaala wuxuu ihi rabbi rabbigayow ina bnii wiilkaygii min ahlii reerkaygu ka mid ah reerkaygana inaad badbaadinayso horaad igu ballan qaadday man reerkii aad ballan qaad reerkaygi inaad badbaadinayso waad ii ballan qaad isaguna reerkaygii buu ka mid yahay wa ina wacdaka ballankaaguna alxaqu waa xaq ballankaaguna waa dhab oo mid aad ka baxda ma aha ballanka bixid tirmaan aad ka rufan tahay wa anta adiguna allow axkamu lxaakimiina inta wax xukmise wax sugta ayaad ugu sugid badan tahayo ugu xugun fiican tahay macna yani reer xun oodan wax la rabin kolley kaama dhicin oo maadan sarma sheegtayninoo meel aadan wax ugu talagelin kaagama dhicin kolley kolley meel uun markii horeba aada qorshaysood ku talagasanayd unbaad wax ku riday waxdii iyo ballanqaadna horaad iigu qaaday waxayna ila ahayd ilmahaygu inuu ehelkaygii aada i ballanqaaday ka mid yahay say wax u jiraan marka yacni waa su-aal ma aha in ilaahi subxaana watacaala xukunkiisa ka hor imaanayo laakiin waxoogaa su-aal buu rabbi warsanaya subxaana watacaala waana loo jawaabaa waxoogaa marka waxaa laleeyahay sidee uga hoos baxday nabiyulaahi nuux calayhi salaam yacni qaybtii hore ballanqaadka ilaahay uu siiyey subxaana watacaala wuxuu ahaa wa ahlaka arrintaan ka soo hormarayo furaha ilaahi subxaana watacaala addoommadu markay ku xidhmaan barwaaqageliyama walow annaa min alqura aamanuu wattaqow لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون haddii ay macnaha qaadan lahaayeen wixii baan soo dejiyo iimaan iyo alakaas la iman lahayd barakaadka sababna dhulka laga ukuri lahayd baa alle subxaana watacaala laakiin waa beeniyeene rabbi iyo diinkii siday isku taageen oo colaad u qaaday markaana ilaahay subxaana watacaala waa halaagay waa halaagay dembigii ay galeen baraabada loo helay marka waa inaan barano sunanka keena iyo qawaacidda keenta iyo caadaadka keena in la badbaado oo adduuniya aakhirada barwaaqo lagu noolaadayo waa diinta nabiga la qaatay sunanka iyo qawaacidda keena aakhiriya adduun in lagu guuldarraysana waa diinta rabbi oo la garab maray qawaacidda iyo sunankaas kawniga ee haddana sharciga waa waxyaalaha muslimiinta maanta ka qarsooda ka fahmo oo ilal aad ay macnaha ku hanuunayo oo garanayo wailaa caadin wa arsalnaa waa dirnay ilaa caadin deecan xaggooda waxaan u dirnay akaahum walaalkood yuudan yuud ahaa qaala markaasaa wuxuu markuu u tegay yaa qawmi salkay ucbudullaaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo magalihiin min ilaahin mid la caabudo gayrihi oon isaga ahayn mid xaaligu caabudoon alla ahayn magalihidine isaga keliga caabuda in antum maa antum ma tihidin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya oo ilaahyada kale sheeganaysaa musadig iyo been abuurad waaye yaa qowmi salkayow laa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi waxyiga dushiisa idinku weydiisan maayo oo idin gaadsiinayo ajiran wax walaa idin weydiisan maayo ujuuro macna wax macnaha aad bedelood uga siisaan wax walaa idin weydiisan maayo in ajriya maa ajriya abaalgudkaydu ma ahanin iyo ujuuradaydu ilaa alladii kii dushiisa mooye fataranii abuuris bilaabay abuuristayda kii bilaabay oo allah kaa unbaan ujuuradayda ku leeyahayo asaga ayaan ka shugoosin haddana tacbuduna umiiban cabdilaahi wax kala ah wayaquumi salkadan istakfiruu dambidaaf weydiisa rabbakum rabbigii uma markaa kadibna tuubuu ilayhi u laabta wixii hore markaas ka noqotaan idin laha wax bannaan ka jira ama qaacadiisa mo haddaad saa yeeshaan yursili samaa yursil wuu diri alla markaas asamaa waa shardi iyo macnaha waxa weeyaan jawaab yacni jawaabta iyo jazaha abaad saarganaysaa waa yursil wuu diri alle asamaa rabki samada la baaranayo maxaa yeelay samada luqada carabiga baro badan baa soo qabsuuramaa yursil wuu diri alle asamaa rabki buu idin diri calaykum dushiina ayuu ku soo diri midraaran xaal uu yahay mid macnaha aada u xumeeya midraarka waxaa la yidhahda markii yani si isdaba joog ah oo aada shaygu u shumo ayaa midraarka la yidhahda macne isagoo darnasan oo isdaba joogo ayuu ilahay raabkii ii soo diri wayajidkum raabkii haddii lasoo dirana hadda meeshaa barwaaqaasaa barwaaqo haddii la helana horumar baa la gaari iyo xoog iyo awood baa markaa la yeelanaya macna ويزيدكم على الحديث فيه قوة فوق وإلى قوتكم توجهوا هل تبعد ولا تتولوا هل تسلم المجرمين على الذين تميز تنزيلياتي يريدوا تنزيلياتا فكتب سنة الله سبحانه وتعالى بعد سؤال قالوا يا أبو ما جئتنا ببينة وما نحن بذلك آلهتنا عن قولك وما نحن مكة المؤمنين قالوا أي له يا ذو جهود ما جئتنا معنا ما لا إمام وما لم يكن ببينة فرعة وحنا الوضع ما الكريم وما نحن أنه لم ننهي بثالث في آلهتنا إلى غياش مدى قوة تتجين منهم عن قولك لقولك هذا كان جراج وتجميل وما نحن أنه لم ننهي لك علينا بمؤمنين قوة الرمين يمنهم أنا بغير المسلم عليه يحقق لغضون راعي oo markaa tifacaya horta maada loo keeni hadal unbaa meesha la timid haddaana la imaaninna ilaahiyadanadii aanu intaa soo haysanay awoowiya ka soo gaarnay isirku isir ka dhacnay muddo intaa aanu soo haysanay maanta hadalkaaga keliya inaan la tagnaya waxaa dhacay waxaanu kaa rumaysanayna ama aanu kaa yeelaynana ma jirtee islu doonina ku dhacay bal hadalkay sheegid iyo hadalkuu nebigu kula hadlay isu garabay waa hadal gabacsan oo macarifti ka muuqato oo inuu u imrinahayo oo uu u naxayo ka muuqato hadalkoona waa hadal qalabsanaad iyo kaqaraaso iyo macrifada ka muuqato qaal waxaa yahuudu huudow maa ji'tanaa maada nala imaanino maada noo keenin bibayinatin xuja bixujatin waada wamaa naxnu anaguna manihi bitaariki aalihatina ilaaliyaashanada kuwa ka tegaya oo beynaya madi can qawlika liqawlika hadalkaaga dartii u daynay hadal adigu aatiri iyo yani ceebayn aad ceebaysay waxgashadaa ka sheegtay keliya uga tegnin ilaa yadana wamaa naxnu anagu ma mihin laka adiga bi mu'miniina kuwa ku rumaynaya ma mihin kaa rumaysan mayno kuna raacmayno inahu illa ataraaka bacdu aalihatina bisuu qaala inuu ushhidu allah washhadu annii barii'un mima tushrikuun min duunihi fakiiduunii jamiica uma la tunziru inahu ma oran waxay ka dhigayaan nebigii alleyna waxay ka dhigayaan nin yani kala dhiman oo maskaxdiisu kala dhiman tahay naca kala dhimanaanta maskaxda waxa ku keenayna inay ilaahyadoodii inkaareen ka dhigan meesha la aaday ilaahyadoodii sawuusan waxaad ka qalan kartaa waxaad ka qalan karaa oo waa been abuurateen oo waxtar ma aha asagii bay kusoo jeediyeeno ilaahyada magaala inkaarana in naqulu maa naqulu manihi ma odhanayno arrinkaaga ka odhan mayno ilaa xaraaka inay ku asiibeen mooye bacdu aalihatina ilaahyaalka naga qaarkood bisuuin xumaana kuga asiibeen mooye ilaahyada mana lagaa gaaray qaala wuxuuri innii anugu ushhidu allaha ilaahigaan markhaati gelin washhaduu idinkuna markhaati ka ahaada adi anigu beriin inaanu ku jirin oon beri ka ah mimaa ujirtunaa adilaha wanaajinaysa waa weligiinba idinku dhan xaggaa lagaa gaaray ilaahayna waan markhaati gelay idinkuna markhaati ka ahaada qurunka aad ku jirtaan inaan idinla wadaagin aanan beri ka ah ilaahi subxaana watacaala waxaana ugu baraysaa min duunihi alla kotadiisa ciddaad wax la wanaajinaysaan inaan beri ka ah fakiiduuni marjaan zara ilaahyaa lagaa gaaray iyo dhagaxyaamaa wax ku yeelay baan hadda leedihiin fakiiduunii idhagra oo ishi isii qora jamiican xaal aad idishihiin idinkiyo ilaahadiinuba suma markaa kadibna laa tunduruunii ha ii kaadiyiina oo maxaad isku hadlay huudow keligaada bal cidda aad isku hadlayni oo aad taxadiga intaale aad ku samaynaysaa yaawdi innii anigu tawakkaltu waan kala saartay calalaahi alla dushiisaan kala saartay rabbii rabbigay ahaa allaha rabbigay amaa ku cilmahay oo ku kalsoona iyo rabbikum rabbigiina maa min daabatin naf socota ma jirto dhulka dulkiisa ku socota ilaa haddii ay jirto huwa alle aakidun midkii hayo weye binaasiyatiha foodeeda isaga hayo ina rabbii rabbigayna calaa siraatin jid dushii buu ku sugan yahay mustaqiimin oo toosan allana si toosan ayuu ku sugan yahay saas macnaa waxa weye ilaahyadoodiiba waxay ka dhigayaan wax waxka oo wax qaban kara oo cid wax yeeli kara waase iyagu rumaysan yihin markaasay nebigii alla waxay ku dhaheen khalalka fahaya yacni waxoogaa kala dhumanaanta badan iyo macsuulada kaa muuqata iyo mar walba uun ilaahyada magacaad dusha ka saaran tahay ee aada u taran tahay waxaanu isleedahay waxaa lagaa gaaray uun ilaahyada magacaadooda lagaa gaaray oo ayagaa xumaanku gaarsiiyey markii lagaa kari waayo oo caydoodii iyo waxbasheedoodii lagaa kari waayo waxaa rabaa aan ku karsiiyo macaha sidaasa yidhahda waxa uu yidhi ilaahay baa markaasi geli idinkuna markaasi ka amaara waxa aad ku jirtaan ilaahay wax ugu baraysaan inaana idinla wadaagin oon barika ah kaa markaasi ka amaara arrinku markuu sidaas yahay iska qaasa ilaahiyadanadaa wax ku yeelay dhagax meel yaalla waxba ma yeeli karo qabrina waxba ma yeeli karo adoon iyo makhluuqna waxay tari karaan ma jirto aniga waxba iima geysan karaan kulligiin intaad isu wada tagtaan oo xeelad isticmaashaan sabartiinoodan ma isu geysaan idhagaxtaan oo dinkayda isku daynaan ha ii sugina marka kulus ilahay waa ku xidha isagaana kala daaran rabbigaana subxaana watacaala aan anigu ku kalsoonahay isagaana imaamuyo ilaalin allahaana isagaa rabbi iyo idinkana rabbi idin isagaa idin maamula anigana imaamula mar hadduu sidaas yahay allahaa idin maamula haddaan ku tiirsanahay maxaad yeeli kartaa waxbay yeeli kartaa addoomaa tihin haddaad isxilqaantaanna sababtiinu waa sabab addoomo ta rabbina subxaana watacaala meelaad ka martaan mehdi doontaa ilaalada rabbina ku ogsilaayo maca arrinku marasilaade alla subxaana watacaala wax dhulka dushiisa ku socda ma jiro ilaa isagaa maamo ilaa isagaa maamo aasidun bimaasiyatiha waxa wey soo guuxayaa waxaa lagaga kinaayoon kinaayoonaya isagaa mulkigeeda hayo oo maamula if aysan isagu qadarina ma geysan karta daafada nafci uusan isagu qadarina lagama heli karayo sidaa daraaddeed wax walba gacanta rabiguu ku jiraayo isaga maamo bal cidda wax yeeli karta yaa marka allihii cid walba hoos tegaysay oo wax alla waxa dhulka dushiisa ku socdo oo dhan gacanta ku hayay kaa haddaan ku xidhnaayo ku tiirsanahayo ilaaladiisa aan ku jiraayo bal cidda wax yeeli karta yaa waxa ma jirto sidaas waa kalsoonidaasu marka hala doonay waan isla marnay in qaabkaasoo kaleeto ay rususu ahmeeno markay rabbiga ku kalsoon yihiin subxaana watacaala oo ay ku tiirsan yihiin tiirsanaan dada oo isku haylanayaan mansiladaasoo kale ruuxu markuu gaaro makhluuqaadka kulligood hoos buu u fiiriyo maana waxaan saban lahay oo iskadacada oo toodiiba la ciibtay oo waxba qaban karaynin oo rabbi subxaana watacaala wuxuusan qadarin aan soo qaabi karaynin wax saasoo kale saabuu ah waxba ma qaban karaan macnaha maxaa iga cafarma maxaa iga geriin maxaa madaadidaada uga tegi maxaa dib uga guran waa wax ilahi subxaana watacaala gacanta gaar adigu ku toosoo rabbigaa subxaana watacaala ku xidhano tawakulka taxqiiji tawakulka haddaad taxqiijiso oo dad ka dhigtaan waxaasoo dhan rabbigidaa subxaana watacaala saasa ina unu ma oran amarkanoo kaleeto waxaa yidhahda taqriiban dadka macno waxa weya markii la yidhahdo ilaahay qaybkii wax uma warsan karo hala iska daayo addoommadu waa addooma allana waa alle cibaadada ilahay baa iskale iyo baryo cid kaloo la baryi karto waxtari kartana ma ay jirto nusuustaana saa kusugay sidaa markaa ilaha haddii ilaahi subxaana watacaala qadarkiisa kugu yimaado oo meel wax lagaaga yimaado awliyadiibaa inkaafinayo awliyadiibaa inkaafin misaanjaamil dalaalaha in macnaha waxa weeye halkaa lagaga imaanayo waa saameeyay qolyo waxay yidhahdaanba ninkii awliyada laga keri waayo aakirkiisa ciribta uu ku dhiman bada saasdhii ninkii awliyada laga keri waayo awliyadii mana dul saarne xag ayna awliyadu lahayn oo la siiyey oo rabbinahaa subxaana watacaala oo u soo celiya huga jirin ayaa awliyadii isagii dagaal lagu oogay sidaas way macana ruwa iyo qalaal ee badhextaana dad baa laga soomali jira ayagu isleena lacag sidaasoo kale way awliyada ninna kuma soco meesha way ku karaamaysan yihiin oo ku fadlan yihiin laakiin xuquuqda rabbi leeyahay subxaana watacaala goonida u ah ee la siinayo warshadaaya ninkii yidhi awliyaa inkaasidaasi macana ina kunu maa nakunu ma oranayno ila cataraaka inay inay ku asibeen mooye ila cataraaka inay ku asibeen mooye bacdu aalihatina ilaahyaasha mada qaarkood inay ku asibeen bisuuin xumaan inay kugu asibeen mooye wax kale ka oran mayo yacni arrinkaas wuxuu nagaga xidhan yahay ilaahyada nabi un baa macnaha kubaarado xaggooda lagaaga yimid qaala wuxuu yidhi inni anigu ushhadu llaha ilahay baan markaati gelin washhadu idinkuna markaati ka nago annii anigu bariiun inaan beri ka ahay mima tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaysaan min duunihi alla fakeli wuxuu doonibaana waxyaalaha ilahay aad ku baad wadaan sheebabka idinka buuxa ee wax ka samaynaysaan ilaahay subxaana watacaala keliyaa anigu ku harayo beridan kaca فكيدوني بكرا وأشقا وأحيانا أنسى جميع الحال الذي شبه يفعل عليه إذن كأي إلى هنا سيدنا ثم لك كذبنا لا تنظروا لا تنظروني الكبيرة ثم لا يكون أمركم عليكم غرمة ومن غرمة حتى قرصنين منك كذب الضمان فوق الدواء فبكي لم يشير وحفظ معه إذني أنا تتوكلت وأتوقع تعالى الله التي شفاء أيام تلقى في ربي ربي جيع وربك وربكم ربي دينا ayaha idin kala idin maamula alla imaamulo i barbaariye idin kala idin barbaariye taagaa anigu sababaasan xalka idin dhiisay arrimahayduma maa min daabatin inta wuxuu ku sheegaya in allaha uu kala saartay cid awood ka hoos baxsan yeelan karta ay jirto addoommada oo dhan inuu isagu maamulo maa min daabatin wax dhulka dushiisa ku sukuba ma jiro ee mar ilaa hadduu jiro huwa alle aafidun midkii hayo wey بناصيتها تود الانسان تود يا الله عرب واحدا وايها يعني الشيء ده انا كان شيء ده تود ترطو دنيتو إهارتو تقطو كأنتها أعبد ماله أيام إلى هذا أحفظ ناصيته تودها تودها معناها وحولها كأنت يعني وما ما مرأة تلبي سكنها تحتها استمع معناها وحولها المتقبل آخذ بناصيتي بطل الله إن ربي ربي على صراط شد شيء أيها المستقيم الأوسط على غير إلهي سبحانه وتعالى شد وصلب كد الكبيرة معاه شد عدالة شد طريق العدالة طريق العلم والعدالة ورب سبحانه وتعالى كد الكبيرة في حكمة كان يملك أبومدي سنوي يرين ورب بكت الأمر سبحانه وتعالى طريق عدالة إلى رب الكبيرة ورب الكبيرة أدب ما جامع أهل السنة كل ابنها يجين به اليوم idinkuna maadaama isaga aad ka go-deen dariiqa cadaaladda wuxuu keenayaa in aydan waxba iyeeri karaynin macna sidaas wey فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا هذا في الكتاب فقد أبلغتكم واحد جاسين ما أرسلت وحي ليلة غير به إبتغى إليكم إليكم لم يسوكين لم يسوكين إلي وحي لم يسوكين إلي وأن يسوكين ويستأنف وإن كب دين ربي رحمه وإن كب دين قوما ضغط غير سؤال الجعال ورقا إله إن كتن بالدين إذن كيسر من بعضية يقرق إله إن كتن بالدين علمه يقول في نبي مراتب ولا عزيزها ولا تضرونه مراتب يسار على الشيء ورحمه من كتن أباك يا أولاد يهديك ربك إلا إلهي سبحانه وتعالى إلا ربي ربي على كل شيء وحول بكيس حفيظ في إلى اليوم وحول بإله استدعى إلى اليوم خير حياة معنى اليوم حاجات الاستدعاء والجديدة ووحد من النظم الجديدة هذا أن حلك الكامة يوقعها فرنت ليسوا لي من الإنسان يا ربتي حلك الكامة تمد معي لربتوش لغتها إن أنا معناها إلي جليون قلبه مجنين وحول إنسوا لي فرنت مجنين زيتون ضمارين فيه واحد زوجته واحد زوجته عباس لم تشي الكتاب الله سبحانه وتعالى ان تؤذي الحلال وليكن ان يمكن وليكن ان يمكن بنزين ضرب القبل عنه ولكن ان يقبل على الأرض ومبلع كلها يرى سبحانه وتعالى ان كل ذلك حقاق جانبنا مثلا تشي الكتاب هذا يعرف انت بل انت ان يمكن خيارك عند أن أبين ستيرة إستيرة إلى أن يطلق فسبحانه وتعالى وحد إله أبين ستيرة نسكتير التي نمحن فيها مسكين مدينة ثم بعدها على النار قد عليها مثل أبين ستيرة ولا تضرونه شيئا قال سبحانه وتعالى ما أعطيك لك ربنا سبحانه وتعالى رحمة تأثر إلى أن يرى وحرص تعيش على الأرض الرحيم فإن تولى هدف الكتاب فقد أبلغتكم عزيزا وإن جاتي ما أرسلت وحي إلا يصل بنبيه إسمع إليكم إذنك حتى ما يصل بنبيه إلا يوسف كين إيمن والكتاب الله هذا أن يزوجك إلك إنسان لا إنسان قرآن بيرين في من أرجع وتعالى ويستخلف وأسرار ويستخلف ويستخلف ودا بيتين ربي ربي قوما خلقني من كذا بيتين فلا أسوء غيركم من الدعوة إذن كنتم إذن تسروا خلق لإذن كذا بيتين وأعطوني رب سبحانه وتعالى ولا تضرونه ما إليك رب سبحانه وتعالى إبنك شيئا وحسنا إليك وحد الله يجب أن تنتهي بما نسيته ولما عليها inigu maasiin ina rabbii rabbiga calaa kulli shayin shay walba dushiisa xafiidun waa midkii ilaaliyo walamaa jaa amrunaa najaynaa huda waladiina aamanuu macahu rahmatan mina wanajaynaahum min cadaabin aliim وتلك عاد جاءهم بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليم ولما جاء رسوله أمرنا أرنا نجمكم أيها المسجد إلى أحد الظالمين نودا إلى جدا الظالمين iyo wladiina kuwii aamanu dumeye maca yusrun binaxa birahmatin naxariistaana ku badbaadinay oo min naxariina ka tii naxariistaana unbaynu badbaadinay wanajaynaahu waanu badbaadinay kuwa min cadaabin cadaab xaggii baan ka badbaadinay haliidin oo aan u kafan cadaab aad u darana waan ka badbaadinay waa kana jirnay saasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala hadalka nabi ayaa yidhi waxaa laga wadaa waa cadaabkii rabbi subxaana watacaala hadalkaana waxaa laga wadaa dabayshi ilahi ku ahaya subxana watacaala wa fii caadin id arsalna calayhim riixa alcaqiim laa tadaru min shayin atat calayhi ila jacalatu karramiid dabayhaas ilahi ku dacay subxana watacaala dabayl baan kusoo daayay wax alla waxay ka tegaysa aysan jirin macna faanna caadun fauulikuu biriixin sarsarin caafiyatin safarha calayhim sabca layaalin wa tamaaniyata ayaamin xusuma فترى القوم فيها صرعى وسأل سبحانه وتعالى يعني لا تاثره مركا تاثير وريا بركب رسوليا يا واحد نوري جيت تلكي يدوب بعيدا دون طبعا واحد يعني تبيش انت دبرت ما تهرت عكدا عليه مطلب برجع طلب الى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وحكى مثل وحكى بدال الوشا نبي الله الجوز هي تلكي بنيين ربي تجاريه وحالات تاليه هلاك كذا ما هي تجاريه معانا الصورة تبدأ برحمة منا لحديث قال تبدأ سبحانه وتعالى وعلى نجدة جميع على آية تتفقه مثل يعني وهو الضريشة بس كفاتني في ربك أكبر ذلك سبحانه وتعالى برحمة منا على الصورة تميلة جبالية لأنصر بالتبدأ نجد إلى صلاة الله السلام عليه وسلم واعلموا أنه لن لن يجوى أحد منكم بعمله waxaad ogaataan mid idinka idinkamida camalkiisa ku badbaadi maayo markaasaa waxay walaahi ya rasuul allah maxaasa adigana markaasaa wuxuu yidhi wamaa ana ilaa an yataqamakani allahu raxmati inuu ilaahay naxariistiisa iwiyo mooye anigu tabartayda iyo awoodtayda aan ku badbaadi maayo camalkayda maayo saasuu nabigeenu leeyahay salawatullah wasalaamu calayh naxariista rabbigaa marka lagu wada badbaadi nin camalkiisu badbaadin karaa lagu jira maayo sidaas weeye ولما جاء مكي من امرنا امرك الذي مكي من علاج مكي من ايام نجينا وعدت هذا مجدودا من ايام الظاهرين هي والذي مكي معه معه نسيرا في سألة والذي مكي آمنوا بني معه نسيرا برحمة الله حديث دار سوق الدار ومنا حاجة ما يتعرف الحديث دار ونجيناه الله بالدارين من عذاب العلام عذاب الكبد الدارين غليظ او مكان اكبر وتلك الناس عاد ورعد جاء بويدين بآيات ربهم ربهم الآيات السنجيلة وحتى ولا عافيان وكو أمر جيلين رسوله إلى رسوله السنة وتعافي واتبعوا وحينا أن كل جبار مثل كبير درن وأدومنا كفا أنا كبير علي جن ربنا كفا وأصبحوا ولا بلعين في هذه الدنيا الدنيا تحلل وعلى بلعين فليها لعنة على العرب لا يجب الجيلين ويوم القيامة ما لنت قيامة يوم العنف والملاحم ألا هو إن آدم رعى كفروا وكبروا ربهم رب رب كبروا ألا هو بعدا بعد والفقه بعد بعدا فلان ولعاد بعد سنان ألا بعد هل فقه وخلاص بعدا فلان هل فقه لعاد رعى رعى في قوم هود فصل بتعالى يا سلام yani qoladaasi laga soo waran ee halkaan ku gabagabaya arrinkan waa racad racaadna aayaadkii rabbibay keeniyeen oo diideen rusushii rabbina waa ku caafiyeen oo hal rasuul bay ku caafiyeen maxaa rusul dhan bay diideen oo ku caafiyeen wey hal rasuul ninkii ku caafiya rususha laba gacan maxaa yeele hal midba ay la wada dhamaan sidaasi maca waxay raaceen rabbileed subxaana wa tacaala mid kilibaani ah oo dhan amarkiisay raaceen haddana يعني يقول يا جنة كذا وبحر وعلى دورة وعلى الجنيان يا كنيسة والضبط جلاله فكرة مرته مرحبا يقريات كبيرانية يا ضرب جنة كذا يرجع حتى الديني ويا هذا الرائع ما كان يسوي لك الدين سبحانه وتعالى lacnada rabbi baana raaciyey adduunka way lacnaday maalinta qiyaamadana lacnadaasaa raacday oo iyadoo ku dhacday reecaad rabbigood bay ku gaaloobeen reecaad naxariista rabbi ha laga fogeeyo ha la araago reecaadkaasina waa nimankii qowmi huudin ahaa waxaa hadda lagu ixtiraabayaa licaadin qowmi huudin waxay faa'iideynaysaa waxaa jira caad kale oo reehin ahay caad kale oo nimanka reer samuud la yidhahdo ayagana reer caad baa la yidhahdaa laakiin waa reer caad kale wadaa qoladaasa marka laga ixtiraabayaay si ay qoladaa loo muurin baa loo abuuraa wakii kamidaasi caadu reecadu reecadu caadu way diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisay diideen waxaase way ku caasiyeen rusulah rusulahu ilah rusushiisana waa ku caasiyeen oo way amar diideen ciddii aayaadka rabbina diida rusushiisana ku caasiyeen hadan bayman ninkay doonaan wattabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin kibiraani oo dhan amarkiibay raaceen caliidin oo haddana mar adag oo garma qaato xaqa qaadanay wa usbixuu waa la raaxisiin waa laga dabageeyo waa la haleeshiyey fii hadihi dunya adduunyada dhexdeeda lacnata lacanin baa la haleeshiyey oo laga dabageeyey macna wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana waa la haleeshiyey alaa hooye ina caadan reeca kafaruu waa gaaloodeen rabbam rabbigoosay ku gaaloodeen alaa hooyaan buucdan ha fogaadeen oo reecaad naxariista rabbi ha ka fogaadeen licaadin bucdigaas ogaanshahaasoo licaadin reecaad ku sugnaada reecaadkaasoo qawmi huudin huud sanadiisii ama ah wallahu aclam sal allahu waslam ala nabiyina muxamed